barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacaddayada duhurnimo oo idinka imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan sagaal iyo tobanka labayo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban f m-yada geeska africa
duur wanaagsan dhegaystayaal waa jimco bisha januarina waa siddeed sanadka laba kun lix iyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo ismaaciil farja
qodobada aan idinku hayno idaacaddayada duhurnimona waxaa ka mid a qaar ka mid a dhallinyarada dhallinyaradu waxay bedelaan idhaahdeen dhismaha midhaha ereyada ku jira heeso hore loo qaaday waxaana ka mid a waa sanow muur qaankuy qaadkuma ila sara tegdhindhirin wasahaashanaaye mayga dhigay qof saaqidaa suuqataan ka gadayaa ma jintiyo sigaarkaa ma ilaad salaataan samlayl ku gaadha
warbixin ka hadlaysa dhallinyarada soo baratay martisoorka iyo adeegbixinta iyo sida ay uga howlgalaan magaalada muqdisho dadku dabcan waa dadna way fahamsanaayeen qiimaha uu leeyahay dadka qaarna waxay leeyihiin maaragtay war ma wax kaloo soo baratay aaweysay markaad maaragtay dalxiis iyo iyo muxuu ahaa martisoori aad soo baranaysay sidoo kale waxaan meesha ka madhnayn dhinacii heesaha maantana waxaan dhegaystayaasha u haynaa
qodobadaas iyo sheekooyin kaleba waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka dhallinyarada ee maanta marka horese kusoo dhowaada warkii dunida
maalmo uun kadib markii uu ku dhawaaqay ficillo la doonayo in lagu xakameeyo hubka gacanta ugu jira shacabka maraykanka ayuu madaxweynaha dalka maraykanka barack obama mar kale khamiistii waxa uu dadweyne kala hadlay qorshahaasi uu damacsan yahay madal ay soo agaasintay c n n oo ay dadweyne kala duwani ka soo qayb galeen ayuu obama ku eedeeyey ururka hubka ka ganacsada ee dalkan maraykanka in ay awood sare ku leeyihiin kongareeska maraykanka oo ay ka faa'iidaysanayaan dadka dhahaya dowladda ayaa hubkiina idinka qaada idinka qaadaysa
iyadoo kajaiyadoo ay ka jawaabayso aan idhaahdee tijaabadii koriyada waqooyi ee hubka nukleerka ayay dowladda koonfurta kooriya waxay bilowday inay xadka labada dal ka baahiyaan daaciyado ka dhanaa tijaabadaasi hubka nukleerka ee dowladdaasi ay tijaabisay kuwaasoo adeegsanaya codbaahiyaal waaweyn baahintaas ayaa waxaa sidoo kale ku jira cabaaraynta loo jeedinayo dowladda kuuriyada waqooyi warar saadaasha hawada iyo warbixino kale oo ay ku jiraan xaaladaha xuquuqda bini-aadanimo ee waddankaasi kuuriyada waqooyi sida laga soo xigtay wasaaradda gaashaandhigga ee sool
duhur wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a idinka imanaysa washington jamaal maxay noo xiga ismaaciilo wiil wiilal dhalinyaro ah ayaa waxa uu wax ku soo bartay dalka malaysia aan idhaahdee soona bartay dalxiiska iyo martisoorka taasi oo dad badan aysan u arkin cilmi suuq leh sida culumta kale oo ay ka midka tahay caafimaadka iyo siyaasadda ayaa haddana yaasir baafo waxa uu hadda bilaabay inuu xirfaddaasi ku shaqeeyo waxaana uu tababar u sameeyaa dhalinyaro markaasi dalabyada qaada oo ama kuwa waytriska loo yaqaan ee ka howlgala hoteelada magaalada muqdisho
yaasir maxamed baafo waa wiil dhallinyaro ah oo ka soo qalin jebiyey jaamacadda utaare ee dalka malaysiya isaga oo soo barta cilmiga dalxiiska iyo martisoorkan wanaagsan inta badan saaxiibada yaasir uma arkayni culumtan inay tahay mid suuqa leh soomaaliya marka loo eego culumta caafimaadka injineerinka iyo cilmiga siyaasadda
dadku dabcan waa dadna way fahamsanaayeen qiimaha uu leeyahay dadka qaarna waxay leeyihiin maaragtay war ma wax kaloo soo baratay aaweysay markaad maaragtay dalxiis iyo iyo muxuu ahaa martisoori aad soo baranaysay dabcan dadku waxay u barteen cilmiyadan injineernimo iyo muxuua takhtarnimo oo qofku isleeyahay markaad soo baratidba horey baad maaragtay shaqadii iyo iyo fursadihii aa abuuran Eh, tanna waa waxay kaga duwan tahay wax u baahan dulqaad u baahan laakiin aragtida aan lahayn oo waxay ahayd inaan dadkii wax ka bedelno dad tiyesan aan soo saarno layaabku wuu jiray cilmiga aan soo barin dad baa inay la yaaban yaasir baafo markuu dib ugu soo laabtay muqdisho wuxuu durba bilaabay inuu ku shaqeeyo xirfaddii uu soo bartay Een, runtii dadka qaar waa la yaabaan Eh, aniga inaan shaqo noocaasa qabto Een, qaarkood waan tagaa waan ka shaqeeyaa anigoo ka duulay inaan ku dhiirigeliyo dhalinyarada een, way t- ee, ka shaqeynayo hotelada inay u arkaan xirfad een, iska maaragtay aada u hooseysa inaysa in ay fahmaan xirfadda xirfad weyn inay tahay yaasir baafo oo shaqadii gudagala wuxuu arkay in wax badan ay ka qaldan yihiin dhallinyarada ku shaqaysata xirfaddan haba ugu horraysa nuuca labis iyo habla macaamilka dadka u adeegayaan wax badanaa qaldanaa een, aniga naftirkeyga goobjoogaan u ahaa een, hotelada markaan tago ee maqaayadaha waxa ugu horeeya waa qofka muuqaalkiisa ee kuu adeegaya qofka muuqaalkiisa caqabado badanaa ka jirtay een, een, aaday maaragtay xanuun igu ahayd inaan arko een, qof dalab kaa qaadaya oo xirfadii ku jiro maaragtay een, een, martisoorka haddana dacas wato ama sirwaalkii lugihii u lalaaban yihiin ama si maaragtay ay qaladaad u jiraan aaday ugu adkeed Een, mar kastana waxaan isku dayay inaan qofka noocaasaan arko inaan horey ka saxo aan ka gaarsiiyo marka ficilka aan kala kulmay qofkaas wuxuu ahaa een, amay adigu wax kaa qaldayin aniga waxba igama qaldaneen haddaan dacas watayd lagu ilaabayn dadkan oo dhan wax ila hadla weli hore umaan arkin marka aday wax kaa qaldayna umalayna xitaa waa arkay qof idhahay marka iyo luqadda la adeegsanayo in ahayn luqadii loogu talagalay qofku siduu rabo u adeegsanayo marka waxaasoo dhan aan aan aan aan aan waxyaabaha la yaabka leh ayay ahayd maaragtay aan wajahay markaan soo laabtay yaasir wuxuu hadda bilaabay inuu tababaro dadka dalabqaadaha loo yaqaan ama weytarada ee ka shaqeeya hoteelada iyo maqaaxyaha waaweyn si loo helo dhallinyaro u diyaarsan u adeegidda macaamiisha hoteelada timaado tababarka qayb ka mida ayaa ah een, een, labiska qofka iyo nadaafadda qayb ka mid ah Een, taasna waxay astaan u tahay qofka markii la dhahayo qofkan waa dalabwade ama ama luqada qalad lagu yidhaha waiter waa markii la odhanayo qofka waa inuu astaantaas marka hore u buuxiyaa oo ah labiska iyo muuqaalka iyo nadaafadda taasaan xoogga saarnay si ma aragtay ula qabsadaan dhallinyarada Een, waxaan ku garab badnaa een, habka qaadista cuntada habka dhigista habka macaamilka een, luqad dabacsan inuu qofka adeegsado qofka qanciyo een, ilaa xad inuu dareemo qofkaas een, waxyaabahan ku tababar waxaa ka mid ah inuu dareemo een, qofkan inuu marti loo yahay asna marti soore uu yahay inta hawshan uu ku jira yaasir baafo waxaa caqabada kaga imaanayeen dad kale hoteelada iyo dhallinyarada aan xirfadda baran balse ku shaqeeya dareenka yaasirse waxaa u riyaaqay dadka qurba joogta ah ee dalka ku soo laabtay iyo qaar ka mida milkiilayaasha hoteelada leh oo dareemay in cunno la kariyo oo keliya aysan ahayn adeega dadku ay kaga fadhiyaan hoteelada loona baahan yahay in la tayeeyo dadka loo yaqaan dalabqaadka ama weytarada cabdulaahi maxamed cali waa xirfadle dalabqaado ah wuxuuna ku shaqaynaya muddo dhan toban sano wuxuu dareensan yahay in wax ka qaldanaayeen sida uu sheegay v o a haddana uu wax badan isbeddel ku sameeyey haba ugu horrayso inuu dhexda xirto markuu u adeegayo dadka iyo hab wanaagsan oo la macaamilo dadku adeega u geeyo waxaa ka mid ah labiska inaa qofka horta nadaafadiisii marka hore uu ka fikiro Een, waxaan ka zaa'idsanaa qoladan uh, casharada duruusta waxaa kale oon ka faa'iidnay in qofkii dhexda inuu xirto isagoo macnaha kala jeedo oo finaanadii ama shaatigii uu ku shaqaynayay cadaankii surwaalkii ayuu soo baxsan aysan dhexda u xirnayn inaad dhexda xiratid waxaan ka faa'iidnay marar qaar kaba saandal aan ku shaqaynayn annaga waxaan casharada ka faa'iidnay inaan kaba xiran aan ku shaqayno annaga dhan elegantigeenu israacayo Een, si wanaagsan uu isku raacayo Een, inuu qofka caraf asagoo carafsan asagoo garkiisii iyo timihiisii kulli soo jaran maxamed cali waa wiil dhallinyaro ah wuxuuna hadda rajaynayaa ka shaqaynta hoteelada isagoo noqon doono dalabqaada sida uu sheegay v o a wuxuuna hadda wax ka bartaa maxa tababar oo la xiriirta tayeynta dadka weytarada ah in marka hore oo labis ahaantaada iyo qaab ahaantaada qaadinihadaada aa ahaato qof markaas diyaarsan oo labisan oo nadiif ah oo qofka martida markaa u adeegaya inta oosan dalab kaa dalban ama wax aad u keenin oo aragtidaada ku qanca marka hore kadib soomaalidu waxay dhahdaa arag isku deeqa uun isku deeqo qofka markii araggaa uu ku qanco kadib waxaa laga yaaba wixii uu dalbaray wax ka fiican inuu dalbado dan waxaa laga yaaba beri ka maalin qancinta aa qancisay inuu maqaayaddii uu soo noqdo meeshii kastamar fiican uu noqdo oo meeshii uu joogo cabdulqaadir maxamed cabdulle v o a muqdisho
duhur wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a washington idinka imanaysa dhalinyarada hibada u leh curinta qaarkood waxay sameeyaan in ay wax ka bedel ku sameeyaan ereyada ku jira heesaha hore loo qaaday islamarkaana u bedelaan majaajilo oo kale hal abuurka da'da yar cabdirasaaq maxamed seed oo ku nool magaalada laascaanood wuxuu ka mid yahay dhalinyaradaas wariyaha v o a magaalada laascaanood cabdikariin olol ayaa la kulmay marka ugu horeysa si wuxuu kala sheekaysanayaa sugaantiisa iyo maansooyinka uu tiriyo markii aan dib taariikhdeeda u raacay sugaantani waxay noqon kartaa hiddo taasoo aan ka dhaxlay waalidiintay oo oday la odhan jiray abti i ah oo la odhan jiray cali xaaji jaamac cali fadal ayaa wuxuu ahaa gabyaha sideed iyo sideed iyo sagaal oo kunkuna saayid yahay tibara- tirasabaanaada in waktigu salaadi iska rogo saana la arkay marka waxaan da-yaraantaada iyo kusoo biirista hel abuurka ee dhalinyarada magaalada laascanood maadaama adigu aad tahay een, marka qofka codkaaga maqlay wuxuu moodaya nin aada u weyn ya
way horta codkaygu dee wuu weyn yahay Sah.
oo mararka qaarkood dadku waxay yidhahdeen "Ma- nin masamecad shaarubaad laqday shaarubka recordka la yidhahde istuudiyooyada iyo dhulka yaala ayaad saneecadiisii laqday bay ku yidhahdeen mogta horta codka weynna waa hibo oo dee dad badan oo cod waaweyn baa jira laakiin daa yar yar laakiin hadalkaygu wuu waaweyn yahay oo dee qofkaan io aqooni wuxuu moodaya iminka hadalkayga maqlaya in meesha oday weyne ka dhexdhexleeya oo ka hadlaya Een, ma jiraan waxyaabo een, een, suugaan ama hal abuur gabayo aad qaaday adigu aad iska leedahay way jiraan waa gartay kuwa ka midna Een, waxaa ka mid ah een, markii soomaalida aan eegay ah maanso ee aan gabay ahayn waa maanso aan idhaahne marsadaas waxa weeye soomaalihay damiir waxaan idhi soomaalihay damiirlay wuu burburay dalkaagii misna dowlad weynoo inaga istuba noo qoloqolo isu dooxnaya dagaaladan sokeeyaha dan maxaad ka gaadheen da-da soo koraysana diiwaan uga dhigaysa midkan dabadu dhoofe uu gaalku duufsaday ilaa waa dadkeenna ma u diirnaxaynaa ardaydaa da-dayda ah inta duruusta loo diray dacal ay ka dhaafeen dugaagga iyo bahalladu duurka ay ku cunayaan dabaadiga ka soo hadhay inta dooni lagu guro lagu daajo badaha ilaa waa dadkeenna ma u diirnaxaynaa duunyada ninkaa nacay degta qoriga saartee dabka aan ku shidaynona somalay damiirlay balday waa rabdoorkiis dalkii aad lahaydeen dab markaad ku qabateen haddaad debad u yaacdeen qaxoontina dan moodeen somalay damiirlay waa inoo dadnimo xumo Een, maxaa ka mid a waxyaabaha kale een, een, sida weyn aad sidaasoo kale aad u tirisay ee- ee aad is- leedahay waad la wadaagi karaysaa een, Een, sheekooyinkaas waxaa weeye een, heesaha bedelka een, heese bedela oo aan bedelay ayaa jira kuwaasoo ah waa sanow muurqaankuy qaadkuma ila sara tegdhin dhidhin wasahaashanaye mayga dhigay qof saaqidaa suuqataanka gadayaa majintiyo sigaarkaa ha ma ilaa salaatan mhm. samlayl ku gaadha allahayow geedkan qaadka maxaa qoorta noo suray dhilidhilidhin allahayow geedkan qaadka maxaa qoorta noo su- cabdikariinow waxa igu qosolka badan aan la yaabay waa tii habeen hore dhacday Een, meel miyigo aroos laga dhisayo ayaan habeen hore tegey ciyaar lagu qaadi jiray jiibkeedu haa alloobay hobaaliga ee sidrigam hoobalow hele haa sidrigam ciyaar la odhan jiray ayaa waxaa laga saaray haadkii ay lahayd habeen hore oo dhan aniga qosol bay ahay iyo yaab iyo amkaag waxaa la yidhi allahabay hobaaligaye octoobar oo walow hele helayaw helenigaye octoobar adigu heestii waxa lagu soo goynaya octoobar octoobar ciyaar lagu daray fahmi waaye waxa kadaba taa igaga sii daran waxaan maqli jiray hees nin een, inan miyay ahayd inan qaadi jirtay toro toro bunkaw kariyey banatish dheredheredheree hees sidaa loo qaadi jiray oo nin baa qaadi jiray wakti hore ay ahayd way ku jirtaa isla banatishtii baa laleeyahay allahobey baa laleeyahay allahobey hobaaligayeey banaatish oo walow heele debal hobow heelle iyo banaatishtii heesta laga maqlay maxaa isu keenay marka waxyaabaha kugu qosol waxyaabaa igu qosolka badan hero dhowa qosli anu waxay ahayd annagoo sayla dhex joogna sarme annagoo soo shan dhex joogna soo shan baa sarmeeye geel laga qaado sakaaran ka jarays sagaal bay bedel nacday sabriya yaryaraa iyo sankii bay dhooqa ku qaatay ay salbabac salbabac salbabac say u lahayd ayay sarmaaye igu geysay sarmaayaan kaga boodo halkanaa sii sibraartamayo markaasay u tiri sibra yarow halkan kaalay war sibrihii baa idaalo hoos bag soo iibi soddon bay i dhiibto soddonkii baan ka degsiiyey aniga sakaradii dagaal baa halkan ugu dhex maray waa istile dee soddonkeedii baan cunaa ya dee aakhirutaankii meeshii bakayla iga soo qacdo markuu ila boodboodun baa buri qaadaa beerkun baan kaga jiidaa siduu bakayli ila boodba war bakaylo war bakaylo war hayr ridin war hayr sanan lahaa ayuu halkaa igu keenay burcuu igu geeye baan ku yidhi burcuu bakeylii geeye waa dhaafiyey kilomitirkiisaa dheereeyada bakeylaha igbaalkan markuu yaabo uu orda somoog kilomitirkiisa dheereeyo saan isu lalas caladu ku geenaya ayuu burcay geeyey dee taasaa igu yaabadnay
aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa cabdirasaaq maxamed seed oo ah hal abuur da'yar oo ku nool magaalada laascaanood wuxuuna u warramay waryaha v o cabdikariim olma
ismaaciil fanaaniin fara badan baa sidoo kale waxay ka tiriyaan heeso arrinkan jacaylka iyo dadka kala yirdhooba waxaan dhegaystayaasha markaan u soo gudbinayaa dhoof jacayl iyo xawkin
aad umahadsan tahay waa heestaasi xawakiin iyo dhoof jacayl halkaad kala socoteena oo barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinka imanaya laanta afka soomaaliga ee v o a haatana gebagabadii idaacaddeydii duhurnimo ayaan kusii siqaynaa jamaal axmed cismaan oo barbarkayga madig fadhiya aan ka codsado barnaamijkii ciyaaraha mahadsanid siciid aynu ku horreyna dhegaystayaal waxaa jira iyadoo suuqa kala iibsiga ciyaartooyda uu furan yahay in kooxuhu ay isku dayayaan inay ciyaartooy cusub la soo wareegaan haddii aynu ku bilowno naadiga liverpool oo dhaawacyo ay hareeyeen ayaa macalinka naadigaasi club waxa uu isku dayayaa in dhowr ciyaartooy uu la soo wareego waxaana uu indhaha uu ku hayaa ciyaartooy ay ka midka yihiin daafacyo oo uu ku jiro sabatich oo hore ugu ciyaar oo hore uu usoo leelin jiray macalin club waxaana toddobiy labaatan jirkaasi la sheegayaa in hadda oo keliya uu u ciyaaray saddex boqol iyo lixdan daqiiqo naadigan bundesliga ka ciyaarta isagoo rajaynaya inuu radiska dhowaan uu usoo wareego rodriguezna waxa uu beeniyey in uu aadayo naadiga real madrid ricardo rodriguez ayaa lala xiriirinayay in uu naadiga real madrid uu aadayo hase yeeshee daafaca wolfsburg ayaa wararkaasi kuwo aan waxba ka jirin ku tilmaamay colob dhinaca kale waxa uu raadinayaa in uu sanadkan ku guuleysto koobab naadiga liverpoolna uu markaasi hogaanka uu ku hogaamiyo in uu koob kula guuleysto sadio main ayaa la sheegay inuusan ka tegi doonin naadiga southampton bishan iyadoo manchester united ay si weyn u dooneysay hase yeeshee macalinka naadiga southampton ronald cuman ayaa warkaasi waxba kama jiraan ku tilmaamay everton waxa ay samaysay saxiixeedii ugu horreeyey ee january iyadoo ay la soo wareegtay ciyaartooy ciyaartooyga la yidhaahdo shani tarashashaj kaasoo markaasina naadiga premier league ka ciyaarta uu qandaraas laba kun iyo labaatanka markaasi ula saxiixi doono sidoo kale dhegeystayaal wararka isla ciyaartooyda naadiyada u wareegaya aan ku guda jirnayo in zogbia ayaa la rajeynayaa in uu ka tago naadiga kubadda cagta aston villa ciyaartooygaasi qadka dhexe naadiga aston villa uga ciyaaro charles zogbia ayaa waxaa hadda si weyn loola xiriirinaya naadiga a e k athens ee dalka greega ka dhisan kadib markii qandaraaska naadigaasi uu isagu ka dhammaanayo oo naadigaasi waddanka greega ka dhisanna ay ciyaartooygaasi hadda doondoonayso hogs waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyey in ciyaartooyga arnatochevich la yidhaahdo ee naadiga kubadda cagta britania stadium ka ciyaarta uu sii joogo xagaagan inta laga gaarayo isagoo islamarkaasina ciyaartooygaasi weerarka ka ciyaara ee waddanka austria u dhashay lala xiriirinayo kooxo dhowra inuu aadayo sunderland waxa ay soo gebagabaysay saxiixii ciyaartooyga daafaca ka ciyaara ee john kaasoo ay kala soo wareegtay naadiga bundesliga ka ciyaarta ee bayan munich iyadoo macalinka naadiga bayan munichna dhowaan uu sheegay in uu ka tagi doono naadiga kubadda cagta bayan munih uuna rajeynayo in horyaalka dalka ingiriiska uu yimaado halkaasoo ilaayo hadda aysan jirin koox si rasmi ah loo shaaciyay inuu aadi doono hase yeeshee warar soo baxay waxay sheegayeen in naadiga kubadda cagta manchester city ay si weyn u doondooneyso macalinkaasi islamarkaasina haddii uu yimaado naadiga kubadda cagta manchester city waxaa jirtay in ciyaartooyga in dhowr ciyaartooy uu ka midka yahay jared bikey iyo lionel messi oo naadiga barcelona hore uu soo leeliyey macalinkaasi uu doonayo in naadiga kubadda cagta ee manchester city uu keeno cityna waxaay dooneysaa in messi ay lacag aada fara badan xagaagan marka ay naadiga kubadda cagta ee manchester city uu macalinkaasi u imaado sidoo kale qandaraas wanaagsan ay kala saxiixito naadiga kubadda cagta ee slasio ayaa waxa ay qaab ayaa waxa ay kala soo wareegtay naadiga kubadda cagta olympic leon ee waddankaasi fransiiska ciyaartooyga besovich oo difaaca ka ciyaara difaaca naadiga kubadda cagta olympic leon ee waddanka serbia u dhashay ayaa waxaa la rajeynaya in naadiga kubadda cagta zeriada ka ciyaarta uu dhowaantan kulmadiisi ugu horreeya la saxiixdo isla wararka lasio ayaan ku guda jirnaya philip anderson ayaa la sheegay in uu naadigaasi kubadda cagta uu markaa beec ka yahay manchester unitedna waxaa la sheegayaa inay tahay mid dooneysa inay lasoo wareegto ciyaartooygaasi qadka dhexe ka ciyaara philip anderson oo naadiga kubadda cagta lasio ciyaara ciyaartooyga ciyaartooyga la yidhaahdo januzaj ayaa la rajeynayaa in naadiga kubadda cagta manchester united uu dhowaan dib ugu soo laabto luis van hal ayaa waxa uu sheegayaa in ciyaartooygaasi belgiumka ee naadiga kubadda cagta brusha dortman qaab ama ahaan ugu jooga hadda uu dib ugu soo laabto naadiga manchester united isagoo isla mar ahaantaasina la rajeynayo in naadiga kubadda cagta manchester united uu inta ciyaar xil ciyaareedkan ka dhiman uu markaasi uu usii joogo arsenal waxa ay sidoo kale raadineysaa inay dhowr ciyaartooy lasoo wareegto iyadoo abumeyag ciyaartooyga la yidhaahdo oo naadiga kubadda cagta arsenal ay dooneyso in ay lasoo wareegto macalinka naadiga kubadda cagta arsenal arson winger ayaa rajeynayaa in uu ciyaartooygaasi weerarka ka ciyaara uu dhowaan naadiga kubadda cagta emirates ka ciyaarta uu keeno waxaa sidoo kale wararka isla arsenal ayaan ku guda jirnaaye weeraryahanka watford troy dini ayaa la sheegay in naadiga kubadda cagta arsenal uusan marnaba aadi doonin iyadoo macalinka naadiga kubadda cagta arsenalna uu weli raadinayo sidii uu ciyaartooy markaa ula soo saxiixan lahaa oo cusub dhegeystayaal haddii aynu sidoo kale idin dulmarno isla wararka ciyaaraha ee dalka spain naadiga kubadda cagta ee naadiga kubadda cagta real madrid ayaa waxa ay rajeynaysaa in dhowr ciyaartooy ay la soo wareegto iyadoo islamarkaasina la rajeynayo in ciyaartooy naadigaasi ka dhisan ay dhowaantan ka tagaan xubintii ciyaaraha dhegeystayaal ayaan intaas kusoo gabagabaynaynaa
aad buu mahadsanyahay jamaal axmed cismaan oo la socotiinayay barnaamijka ciyaaraha haatana waxaad ku soo dhawaataan heesta uu ku luuqeeyo fanaanka maxamed axmed bakaal ciro iyo kashaan dhayaya
waa tahay fanaanka maxamed axmed bakaal ciro ka shandhayayey heestaasi ay gunaandu ahayd barnaamijka dhallinyarada maanta oo halkan ismaaciil farjar iyo anigoo jamaal axmed cismaan idinla socodsiinayeen tani kulan dambe saaxiibadan dhegeysanaya dhammaantood isku duuban heestaas ayaan iskaga tegaynaa nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.